isbitaalka al ixsaan ee magaalada baledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu soo gabagabeeyey olole isugu jira indhafiiqis iyo daaweyn taasoo hawshan ay qabanayeen dictoorshiin iyo xubno ka mid a howlwadeenadiisa orlaanu ay ka faa'iideysaneen ka badan toddoba boqol iyo konton ruux ayaa waxaa konton ka mida loo sameeyey indhafiiqis iyo daaweyn lacagla-ana kuwaasoo ahaa dad danyara doctor maxamuud axmed doctor shiin ayaa ka waramaya qeybaha iskugu jira ololahan waxaa farxad noo ah inaanu ka bilownay gobolka hiiraan magaalo madaxdiisa ee maarata beledweyne qalliin isugu jira nooca caadqaadista iyo qalliinka biyaha lagu xidho kantoosinta iyo qaliinada kale maaragtay naburooyinka iyo waxa ay ku saabsan xagga indhaha dadkii ka faa'iidaystay ilaa hadda guud ahaan waxay gaarayaan todoba boqoloo qof ayay koru dhaafeen oo dad saddex boqoloo qof ku dhow ee qaliina noqdeen kadibna tiimku waxay ku waajahan yihiin gobollada dhexe ay ka mid tahay magaalada guriceel ayaa ugu horeysa kadibna dhowsamareeb kadib waxay tegi doonaan insha allahu tacaala caabudwaaq cadaado bandiiradley waxaana ka dambeyn doona insha allah tacaala magaalada qardho ee gobolka karkaar markaa labada wiiga soo socota howsha ayaa socon doonta insha allah ilahi waxaan ku barnaya dadka aan la kulmayn oo dhan in ilaahi subxana wa tacaala caafimaad buuxa kaamila uu siiyo arigoodna uu soo celiyo dadweynahana waxaan ugu bashaarayna insha allahu tacaala inay ka faa'iidaystaan socodkaa guryahoodii loogu tegayo waa dad fara badan waxaa jira aan tegi karin magaalooyinka waaweyn ee muqdisho iyo hargeysoo kale marka haddii guryahooda loogu yimaado inay ka faa'iidaystaan qaar ka mid a dadka ka faa'idaystay urlahan indhafiiqista iyo daaweynta ayaa ka mahad celiya cali cabdulle maxamuudaa la yidhaah waxay fiiqay doctor shiino oo noogu yimid beledweyne waa ka mahadinaynaa intuu noo yimid oo annagoon tigi karin xamar iyo dhibkeeda gurigaanu noogu yimid kheyr allah siiyo gacnihiisa gacnihi laga faa'iido allah ka dhigo annigana daawo allah nagu siiyo waxaa la yidhaahdaa maxamed macalin buudale macalin aadan waa dhakhtarka dhishayna yaa i qalay waa mahadsan yihiin si fiican bay noo qaleen madaxa jub baan ka qabay indhaha si fiican baa yaa liga qalay waa mahadsan yihiin khayr allaha siiyo dhakhtar wanaagsan weeye waa mahadsan yihiin shaqaale wanaagsan oo carbisan shaqada u carbisan iyo dhakhtarkoo wanaagsan baa yaa maartaa naqalay qalay waa ku mahadsan yihiin khayr allah siiyo khayr aan ilaahay aagan yaboonanku wada yabo hananugoo dhan indhaha aragtintii nugu xumeedaas ilaahay noola garab goy noo fiiqeen aan ku mahad celinoo hoynaa maayo indham ahayn ee gudahore waa leen haddaanse waa beelne waa fadhine ilaahay waa ku mahadsan midda koowaad midda labaad waxaan u mahad celinayaa hay-adda alhuda oo noo fiisay qalliinka lacaglaanta ah ururada caafimaadka indhaha ayaa qaba in indhala-aanta ay keenaan dhiigkarka iyo sankorta kuwaasoo dhaawac gaarsiiya xididada dhiigga ee isha